ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaal weli waxaad la socotaan rediyo ergo waxaad inagala socotaan mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka iminkana muqdisho arday tiro badan ayaa sanad walba waxa ay ka qalin jebiyaan jaamacadaha magaalada muqdisho iyo kuwa magaalada jowhar ee gobolka ee shabeellada dhexe haddaba ardaydaasi ayaan helin fursado shaqo oo u dhigma wixii ay jaamacadaha ku barteen badanaana ardaydaasi kuma shaqeeyaan waxyaabihii ay jaamacadaha ka barteen maxay tahay caqabaddu maxayse yihiin fursadaha ardaydaasi u furan ee ay ka faa'iidaysan karayaan waxaynu ku eegaynaa doodan soo socoto oo ay qaybinayso maryamo sheekh cabdi wariyaheenna magaalada jowhar kuna qabatay magaalada muqdisho waxaa ka qaybgelaya saadaam axmed caadle oo bartay cilmiga beeraha isla markaasna iminka dhaqda shinnida oo dhaqaale badan halkaasi ka sameeyey cabdiraxmaan cali afrax oo maamulka iyo maaraynta bartay islamarkaasna muddo saddex sano ah shaqola'aan ah balse hadda qorshaynaya in uu raadiyo habab cusub uu shaqo ku heli karayo iyo weliba cabdulqaadir daahir maxamed oo isna sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ee ka baxay kuliyadda ganacsiga balse muddo hadda afar bilood laga joogo keliya ka shaqaynayay farmasi ku yaalla magaalada muqdisho si uu noloshiisa u maarayo dooda tan oo ka qaybgalayaashu ay xoogga ku saari doonaan caqabadaha ee ku xeeran in ardaydu waxyaabaha ay jaamacadaha ka barteen ay ku shaqeeyaan iyo weliba sida ay arrintaasi uga gudbi karaan waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan cali afrax qofka horta waxa uu bartay inuu ku shaqeeyo qofka aad buu u jecel yahay sababtoo tahay wax uu waqti ku bixiyey muddo afar sano ah ama ka badanba inuu ku bixinay dabcan waa dareemi kartaa baahi weyn u qabaa laakiin markii uu raadiyey factoriska wax laga raadiyeyna uu qofka shaqo ka raadiyeyna saddex nooca ugu waaweyn inuu dowladdii ka raadiyo ima inuu hay-ad ka raadiyo inuu ka raadiyo meelo kaleo ka duwan dabcan waxaa ka mid a marka dowladdii caqabadihii jiray adexmaanaan sheegay qofka marka uu jeclaan lahaa inuu wixii sameeyo oo hadduu isku dayi lahaa inuu meel furo wax uu bartay uu ku shaqeeyo waxyaabaa u diidi karo fikrad markuu la yimaado wax u diidi karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihii uu awood u yeelan waayo taasaa dhibaato ku noqon karta qof marka sadaam aan usoo leexdo waxa badan oo laga dhawaajiyey waxay ahayd in dowladii laftirkeeda nin jeclaysi jiro hay-adii ay ka jiraan ma idinkaa rabtiin keliya inay ku dhaganaataan waxaad barateen waxyaabo iska daba dhawaa jirto oo dadku ay samayn karaan marka maxay tahay dhalinyaradiina laftirkeeda caqabadaha dhinacaas idinka haysto way jirtaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha laakiin shaqada lasoo bandhigo inta badan dhalinyarada loosoo bandhigaayo waa wax iska afka waa dad diyaarsan oo runtii waan raadinay ana laftigeyga waan waan raadiyay intaan shaqadan xifradan intaana bilaaban muddo shan bilood ahaan ka daba cararaayay waxaan isray marka waxaa kuu dhaanto waxaa la yihi biyo saxbadaada looga unbaxahay inaan xifrad la timaado adiga si aad shaqa la-aantan jirto ugu samayto baxdid cabdiraxmaan sidaa maqlaysi sadaam wuxuu badashay shaqadiisii ahayd in cilmiga beeraha uu barto kadibna haddii uu shaqadii waaye muddo joogay in uu xirfadda dhaqashada shinidoo kale uu barto ma is leedahay adigoo soo wax baratay oo shaqadaadii shaqayn ku shaqayn karo maxay tahay muddada afarta sane waxaad gurijoog u tahay oo aad xirfadda u bedelan weyday waxaa jiray rajooyin badan iyo waxyaabo badan oo aan soo sugaayay taasoo igu noqotay niyajab iyo inaan wakti iga lumay hadda wixii ka dambeeyo sanadka cusub waxaan rajeynaya insha allah tobaniga inaan aniga xirfad ii gaar ah hirgeliyo oo aan ahayn waxaan soo bartay taasoo hadda ugu badan dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha inay noqdaan dad xirfad gaar ah haddana dib u barta xirfadaasna ku shaqaysto aniga waxaa igaga baxay xirfadahan hadda waqtigada aan fadhiyey xirfado badan aan bartay oo aan rajeynaya insha allah inaan ku shaqo bilaabo dhanka ganacsiga taasoo rajaynayo inaan sanadka cusub insha allah ku shaqo bilaabo cabdiqaadir idinka dhalinyaro ahaan dhalinyarada jaamacadaha sidaa isu xigtaanba ha noqotee ama isku xaafadba ha noqotee ma samayseen garuub garubaysi oo aad ku samaynaysaan sidii shaqo lagu raadin lahaa ama dowladdii ha noqoto ama jaamacadaha kasoo baxdeen ha noqoto ama hay-adihii ha noqoto si garubaysi ah oo ku heli kartaan shaqadan xirfadan xirfad ka duwan ma samayseen maxaase hadda adig ku shaqaysaa horta aada umahadsan tahay annaga hadda ka hor waan samaynay weliba waxaan samaynay markii aan jaamacadda dhamaynay fikradda inaan keenana waxaa nagu qasbay ardaydii naga horreysay aan fikrada aan ka dhaxalna qayb ka ahaa waxay ahayd marka waxay noo soo gudbiyeen fikradda in annaga aan isku tagno oo aan lacago commissionas ka qaadno kadibna meel aan furanno arrintii fikirkii markuu uu socday muddo uu socday marka intii aan ku ballanay oo ardaydii qayb ka mid ahaa qayba ka mid ah shaqo helay marka fikirkii waxaa qayb ka mid ah baxday aan luntay qayb niyey jabtay noqotay wixii way sii soco waayeen barnaamijkii meesha uu ku dhamaaday fikraddiis meesha ku dhamaatay aniga ka shaqo ahaan hadda aniga waxaan bartay kuliyadda een, ganacsiga haddana waxaan ku shaqeeyaa een, farmashiista farmashiistaan ahay kolley shaqadaas waxaa keenan waxaa ka mid ahaa een, baahi uun jirtay iyo shaqo la-aan waqti dheer soo jirtay lana rabay in noloshii si looga gudbo si marka wixii aad soo baratay ee suuragal aysan u noqonin in fursaddeedii aa u hesho yacni waxaa fursad u heli karto oo aan qaban karto inaad dabcan howl bilawdo meeshaan bilaaw Een, hadda waxaan qaataa een, boqol iyo konton sidii aan filayay ama aan rajaynay maysan noqonin laakiin markaan isbarbar dhigo caqabadihii aan soo maray maanta waan ka fiicanahay saddaam aan ku noqdo saddaam cilmiga beeraha ayaad baratay sidaan wada ognahay hadda waxaa samaysaa dhaqashada shinnida bal faahfaahin naga sii inta aad haysay waxaad ku soo baratay waxaad hadda ka faa'iday bal een, si dadka ay u maqlaan dhallinyaradana ugu dhiirato afar sano oo ah dugsi sare ah iyo afar sano waxaa jaamacadda ah sideed sano cilmigaas ee, jaceylkan u qabay ee, wuxuu ahaa inaan ku shaqeeyo xibraddaas ee, waxaa sababay marka ee, number one waxaa waayey dhaqaalihii oona haysanin oo marka waxaa igu kalifay inaan ee, anoo dhanka beeraha rabo inaan ee, ugu faa'iideeyo oo shinnida ayaan bilaabay waxaan ku bilaabay ee, shan sanduuq ee, haddana waxaan marayaa ilaa boqolaan maraya marayaa dhihi karaa shaqo runtii ama xifrad ka fiican ma jirto haddii shaqadaada adiga abuuratid ee, waayo shinnidu waxay ka tirsan tahay xoolaha la dhaqdo ee, waxay ugu qaadatay shinnidu inaan ee, runtii aan ka miro dhaliyo ee, muddo laba sano ah ee, anuu waxba ka helaynin oo zero ay tahay ayaan dadaalkaas ku celceliyey ku celceliyey ee, hadda maasha allah waxaan ahay hadda nin loo shaqeeyo shinnidu marka maxsuulka kasoo baxa ama faa'iidooyinka waxaa ugu sii faa'iideeyaa runtii dhaqaalihii kasoo baxay inuu beerdaroobin oo wax lagu daya kara naqdo waxaan kaloo sameeyaa dhanka ganacsiga ee, hadday ahaa lahayd xoolaha ayaan geliyaa ee, waana sii iibgeeyaa markaan intee malabaa ka soo saartaa ee, labadii bilood ama bishiiba ee, inteese sanduuqa hadda kuu diyaarsan ee, nidaamkaygu waxaa waaye nidaam casri ah ee, nidaamkii hore ma aha oo doolka la saarayay sanadiiq fiican waaye ee, bishii maraan soo saaraa ee, celcelis adiga konton liiter ayaan ka helaa kontonkiina liiterkii waa soddon dollar marka isla markiina markuu soo baxaba asoo fariisha malabka horaa laga qaataa muqdisho waa loo soo qaadaa gobolada soomaaliya inta badan waa uu wada gaaraa inta kale waxaa loo qaadaa turkiga kenya dubay ee, sacuudiya macaamiilaa leeyahay maadaama lasoo sheegay caqabado badan oo dhallinyaradii haysto ee kasoo qalin jibiyey jaamacadihii dalka waxaanu rabnaa in ee, xal la helo cabdiraxmaan bal falanqey dhallinyaro ahaan sidee u xallin kartaan shaqo yaraantan jirto ee dhallinyarada qaarkeed ay guri fadhi iska noqotay xal noocee ah aniga fikirkeyga waxay ila tahay een, dhalinyaro ahaan haddaan isku imaano waxaa loo baahan yahay dhaqaale dhaqaalahaas haddii dowladda ay xitaa dhalinyarada ku dhiiran gelin lahayd inay iyaga shaqo abuur iyo waxyaabo ay samaystaan ama fikiro kala duwan ay la yimaadaan in lagu dhiirigeliyo wax walba markaa qabanaysana waxaa kow caqabad kugu ah dhaqaale cabduqaadir ee sidaad maqlaysay waxaa laga wada dhawaajiyey in dhibaatooyin ay jiraan in xirfado kale lagu shaqeeyo in dadka qaarkood wax ay qorsheynayaan marka ka dhallinyaro ahaan sidee dhallinyaro ahaan loo xallin karaa dhibaatada jirto wallahi hor dabcan horta aaday u adag tahay in dhalinyaradii ay fikrad keento oo ay howlgeliyaan horta dabcan waa mid aada u adag qofka markuu jaamacad soo bartay waxa uu soo bartay waa theory inta badan Een, meeshii waxaa ka maqan iskuuladii een, farsamada gacanta oo kaleento haddii uu jari lahaayeen waxay- waxaa jari lahayd een, fursado kale oo qofka ardayga uu heli lahaa qofkii gacanta kasoo baxay inuu xifrado ay dowladdii bartay uu xifradahaas kale uu ku shaqo tago halka lagu joojin karo waxay tahay horta in la helo een, dugsiyadii ani sidaan sheegay een, ama iskuuladii lagu baran jiray een, farsamada gacanta way mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen saadaam axmed cadle cabdiraxmaan cali afrax iyo weliba ee cabdulqaadir daahir maxamed oo ka qayb gelayey ee dood ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ardayda sannad walba ka baxaya jaamacadaha dalka ee aysan u diyaarsanayn shaqooyinka ku wajahan ee wixii ay barteen waxayna soo bandhigayeen xalalka u muuqda iyaga iyo weliba ee siyaabaha ay uga gudbi karayaan ee dhibaatadaasi wariyaheenna magaalada jowhar maryamo sheekh cabdi ayaa doodaasi ku qabatay magaalada muqdisho oo inoo qaadaadhigaysay weli waxaad la socotaan radio ergo